Dhismahan Maxamed Muumin oo ka mid ah hooyooyinka ku nool magaalada Beledweyne ayaa ku guuleysatay inay meel wanaagsan ka gaarto ganacsigeeda iyo horumarinta xirfadeeda iyadoo hadda leh saaluunka dumarka lagu qurxiyo iyo shoobinka ay isticmaalaan rag iyo dumarba. Ganacsigan ay kasoo bilowday meel hoose iyadoo aan wax khibrad ah ka haysan ayay meel sare ka gaartay maanta. Sidoo kale waxay hadda suuqa magaalada Beledweyne ku leedahay meel lagu iibiyo shoobinka iyo meel lagu qurxiyo dumarka. Radio Berlin ayay uga warbixisay sida ay ganacsigeedu ku bilowday iyo heerka ay maanta ka gaartay.
ismu cosmetics waa ismu cosmetics and beauty salon laba qaybood waa qaybna waa cosmetics qaybna waa beauty salon een haddii guud aan kaaga hadlo ismu cosmetics waxaa la aasaasay laba kun labaatan iyo saddexdii bisha koowaad laba sano ilaa sanad dhow een ismu cosmetics caqabadaha igu qabsaday sii wadkiisa ama sii socodkiisa waxaa wa- aad ay u fara badan yihiin maadaama ahay qof aan ganacsiga aqoonin ay baahi u- nolosheeda ah ay u geysatay ganacsiga inay ganacsato ee waxaa ka mid ah een agabka aan soo qaado oo cosmeticska oon keeno oon qiimeeyo oon dejiyo inaan qiimihiisii hilmaamo qofkiina ii taagan yahay aan samayn karin inaan fiiriyo waraaqda dib u fiiriyo oon qiimihii qiimo ka hoose aan gado oon khasaaro ee waxyaabo badanaa ka mid ah halkaan kusoo koobi karin waxaa ka mid ahaa biibaxooyinka tirada badan oo isdaba jooga ah waxaan sameeyay isma cosmetics inay laba sano iyo dheeraad ay shaqayso inay sameyso xarun labaad oo isma beauty salon ah oo qurxinta dumarka ah waxaa haddaadan khibrad u lahayn wax badanaa kaalumaayo ee markaan bilaabayo oo kale waxaan ka bilaabay inay shoobinkii anoona garanaynin aan dalbo shay walbaba wuxuu qabanayo inaan raadiyo haddana anigoo wax walba ogaaday markaan meesha saaro inaan kala hilmaamo oo haddana sh- calaa shay iyo meeshuu ka imaaday haddana waqti igu qaadato intuu qof wax iga gadanayo uu ii dulqaado waayo shay walba inaan waxgalkiisa ogaado marka caqabadaha ma yaro een s- wax walbana waxay u baahan yihiin dhabar adeeg dhabar adeeg ka bacdine waan gaaray heer Ganacsiga ayaa abuurtay hooyadan Soomaaliyeed ayaa tusaale u ah siday u shaqaysan karaan haweenka iyagoon wax khibrada ka haysan waxay ka shaqaynayaan iyo hamiga ay ka leeyihiin ganacsigooda.